guul baan u arkaa iyo waxaan u arkaa inaan xaq aanu ka helnay maxkamadda ingiliiska inkastoo ay iyagu ay doorteen inay maxkamadda ingiliiska ay dacwadahooda ay meeshan ula yimaadeen ay ku kalsoonaayeen kolkii hore ee xoolahayga adduunyada oo dhan loogu sameeyey freeze oo mise loo qabtay kolkii aada bay mustarax ugu ahayn maantana aada baan uga xumahay kolkii iyagu ay khasaareen ee runtu ay soo baxday inay yiraahdeen maxkamadda go-aankeeda aada baan uga xunnahay dowladda jabuuti ceeb bay ku tahay inay sidaa isku bedelaan
go-aanka ka sokow maxkamadda ay gaadhay adiga ma rumaysan tahay inaadan samayn musuq maasuq iyo lacaga laysdaba mariyo iyo inaadan dhicin xoolihii jabuuti anigu uma baahni inaan xoolaha jabuuti aan dhaco caban anjad baan anakoo tujaar ahayn sida wax loo dhacana anakoo dhaqan uma lihin laakiin anigu waxaan oran lahaa yani anigu waan isku kalsoonahay soomaaliduna way istaqaan tujaartuna way istaqaan isaga laftiisu wuu yaqaan inaan anigu aanan shaqo ku lahayn wax musuq maasakha waxaan taasina waxay cadeynaysaa mashaariicdan lamaan milyaar iyo laba boqol oo malyuun oo dollar wey waxaanu la geliyey jabuuti oon anigu ka ahaa madax waxaasi maynan dhicin lacag dadkaasi dadkan reer dubai ee lacagta intaa la eg igu aaminay inaanu anigu aanu la taliyo inay dalka jabuuti ay ay maalgelin ee intaa la eg ay ku sameeyaan waxay caddeynaysaa ammaanadaasi inay tahay tu aanan ku dhisnayn musuq maasakh iyo laaluush iyo waxaanay jabuuti sheegayaan tujaartu ways yaqaaniin intii aan ka tegay wax ay ku biiray jabuuti ma jiraan waxaa timid kuwa shiina ah oo shandado dolaara intay keenaan dowladda jabuuti siiya siday uga saxeexaan kontract aanan ahayn kuwa sharciya oonan ku dhismayn wax la yiraahdo tender international tender kontra ay iyagu kala saaxadaan ay lacagtu intay ku bilaabeen iyo intay ku dhammaanayso ay tahay yani waxay ku bilaabeen inay tareenka ku dhisaan afar shan boqol oo malyuun oo dollar maanta deen waxaa lana geliyay milyaar iyo toddoba boqol oo malyuun taasina waa bilaa xisaab bilaa tender bilaa control bilaa engineering waxlayaashaasoo kale iyaanu anigu ku oran lahaa waa corruption waa gartay adiga iyo dowladda jabuuti khilaafkiina xagu ka bilowda haddii waxaan oo dhan aada sheegayso ee maalgelina aada qayb ka ahayd khilaafku xagu ka dhashay waxa weeye waxay ahayd anuu raay baan dhiibay inaan inaanan taagereyn madaxweynaha inuu bedelo daskuurka jabuuti taasina waxaa lagu cadeeyey maxkamadda ingiliiska had kolkuu yimidey cishadii dhoweed prime ministerka jabuuti isaga naftiisa iyaa yidhi cabdiraxmaan waxaan ku kulnay cabdiraxmaan boore dubai oo wuxuu ii cadeeyey inuunan taageereyn madaxweyne hadduu daskuurka bedilayo taasina waa raay aan anigu aan aaminsanahay imikana haddii laigu cesho sidaan baan oran lahaa leanno waa inaan dadku waa inay wax ka bartaan wixii taariikhda waa inay wax ka bartaan daskuurka kolkaa bedeli siduu noqotid yani madaxweyne doonaya inuu isagu dantiisa uu daskuurka u bedelo siduu isagu noqdo madaxweyne daa'ima waa waxa keeni doonaa dhibaatada imika joogta waxay ka imanaysa waa waxaasoo kale wey dad badan waxay isweydiinayaan cabdiraxmaan boore oo kasoo jeeda jabuuti oo dal faqri ah dabcan kana mid a dalal fara badan oo afrika oo dhaqaalahooda uu aada u hooseeyo siduu ku haystaa lacag ka badan boqol milyan marka xaggee lacagta ka keentay boqolka milyun waa kolkay igu sameeyeen freezing order two thousand and thirteen taasina waxay ahayd qeyb uun ay igu sameeyeen intaa inka badan ilaahay weysiin karaa taa arsaaqda ilaahay baa bixiya adduunyaduna maaha jabuuti uun meel walbaan ka shaqaysan karaa waxay la tahay inaan intaa tabanlaab aan sameyn karayana marka lacagtaas waa lacag adiga aada shaqaysatay oo aad adiga oo xaqa oo xalaala aada iyo aad oo anigu aan aada yacni maaha lotori iisoo baxay maaha waa xoolahaygii aan haystay iyay ku sameeyeen friizo faraha laga qaaday maaha wax jadiida iyagu siiyeen kolkaa yani si si qalada wax u fahmaysid maaha wa waxaan anigu imika jabuuti siisay boqol milyan xoolihii aan haystay iyay ku samaysay freezing taabaa waxaa laga qaaday intii maxkamaddu ay socotay waxyaabaha ugu badan ee dowladda jabuuti ay kuga eedeynaysa waxaa ka mid a inaad si khaldan u isticmaashay dhaqaalihii dalka inaad marar fara badan meelo ku matashay dowladda jabuuti iyadoo aan lagu wakiilan waxyaabahaas oo dhan marka la eego soo lama oran karo waxbaa isdaba marisay taasi waxaa waxay ku banaaneed inay maxkamadda ingiliiska xaggan mise maxkamadda hadday rabaan tub kalena inay tagaan aan diyaar u nahay meelahabaa waxaasoo dhan lagu cadeeyaa ee maaha stuudioga